halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo barteena internetka ee v o a somaali com waa maalin axada bisha febraayo saddex iyo toban ayay tahay sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka afrikada bari bishu afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barkii duhurnimo idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mida barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aan ku soo qaadanayno nolosha iyo suugaanta abwaano dhallinyaro ah oo ku nool magaalada muqdisho abwaankan ayaa waxa uu ka warramayaa waayihii safareed khiyaaliga waad nacbayd khayr doondoontaad ahayd qur-aankana waad jeclayd qanaacana waad lahayd qabiilkaaga iyo ciddana hadeerto ma qeexaye qolada faantaad ahayd kollay quwad baad lahayd quluub kuu nugul marnaba adaan qadaf kula kacayn qiirada cishqigaad in badan wadnaha qurqursii taqiin
waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkeennii dunida sida lagu qora warbaahinta dowladda soomaaliya waxaa goordhow ku geeriyooday magaalada muqdisho mulle xamiistihii weynaa cabdikariim faarax qaare jiir oo isagu ahaa mulle xamiiste qayb weyn ka soo qaatay fanka soomaalida horumarinteeda waxa uu maalmahan dambe ku xanuunsanaa magaalada muqdisho waxaana la sheegay allah u naxariistay qaare in uu ku dhashay degmada hobyo sanadku markuu ahaa aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa sheegay in madaxweynaha dalka maraykanka jo biden uu shalayto dhiiggiisa dalkaasi ruushka valadimir putin uu kala hadlay duulaankaasi uu ku qaadayo ukrein isaga oo sheegay markaasi hadalka uu jeediyey madaxweyne biden in dhibaato weyn ay horseedi doonto aadanahoo dhan soo gaarta haddii duulaankaasi ruushka ay qaadaan biden ayaa dhinaca kaleeto waxa uu putin u sheegay in galbeedka ay ka go-an tahay in xasaradaha lagu dhameeyo dariiqa diblomaasiyadda laakiinse taasi mid lamid ah ay ugu diyaargaroobeen xeelado kaleto aqalka cad ee dalkan maraykanka looga arrimiyo faahfaahinta ku aadan dagaalkaasi waxaa dhinaca kaleeto uu sheegay in khadka teleefoonka shalay biden iyo putin uu ku dhex maray wadahadal qaatay muddo saacado ahayd uuna hoos u dhigi karaa wadahadalkaasi labada dhinac halista dagaal ee suurtagalka tahay inuu ka qarxo bariga yurub madaxweyne biden ayaa sidoo kaleeto sheegay in maraykanka iyo xulufadiisa ay jawaab deg dega oo kama dambeysa ka bixin doonaan islamarkaasina cunaqabateen adag oo cawaaqib xumo ka dhalan karto kusoo rogi doonaan haddii moscow ay ka dhabayso weerar ay rabto inay ku qaado dalka dariska ee ukrein dhinaca kaleeto in ka badan toban wadan ayaa iyagu waxay ugu baaqayaan muwaadiniintooda jooga ukrein inay si deg deg ah uga soo baxaan sababo la xiriira suurtagalnimada dagaal daqiiqad walba ka bilaaban kara ukrein dalalkaasi waxaa ka mida maraykanka kanada ingiriiska jarmalka australia jabaan netherland talyaaniga iyo israa'iil wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da iyo barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta markana kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aynu kusoo qaadanayno abwaan da'yar oo la yiraahdo oo jooga magaalada muqdisho waxaase soo wareystay kana soo diyaariyay barnaamijkan cabdicasiis barrow
nabad dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya magaalada muqdisho waxaana toddobaadkan idinla socodsiin doonaa anigoo cabdilcasiis barrowa barnaamijka waxaan ku waraysan doonaa cabdulaahi cismaan yuusuf oo ah hal abuur dhallinyaro ah oo ku nool magaalada muqdisho oo sidoo kalena ku magaca dheer abwaan xalaf waxaan kala sheekaysan doonaa hal abuurkiisa maansada maansooyinka uu tiriyo waxyaabaha ay inta badan quseeyaan iyo sidoo kale kaalintiisii hal abuurnimo koorta ay taaba gashay abwaan cabdulaahi cismaan yuusuf xalaf marka hore kusoo dhowo barnaamijka hibada iyo hal abuurka laanta afka soomaaliga ee v o a waan waxaad iiga warantaa ugu horeyn goorta hal abuurkaada aad aragtay iyo badi maansooyinka aad samayso waxay ku saabsan yihiin oo aad ka hadasho
aad baa umahadsan tihiin adiga iyo v o edaba waa idiin mahad celinaya laanteeda afka soomaaliga markaan su-aashaada u dhaadhaco horta halabuurka waxaan isku arkay anigu muddo aan aad u fogeyn dhalin ahaanna aan maaragtay waqti horeba la igama baahnayn inaan maanso tiriyo ama gabiyo tii baan isku arkay waxaweye marka iskuul baan xilligaa marka dhiganayay maansadii ugu horreysoon sameeyana way iska koobnaydoo wax maaragtay ma ahayn dheeroo hadda meel lala soo istaagay yaqaano markaa saas bay ahayd
waxaa tahay nin dhallinyaro ah oo maansooyinkana ku kaftama oo dhallinyaro raggii dumarla maansooyin wadaageen silsiladaha mararka qaar maansooyinkaada in kamidana waan arkay oo aadna way u wanaagsan yihiin bal waxaan rabaa in jacaylka aad ku kaftantaan adiga hablaha xalafo inta badan maxaa sababa
nin waxaa keenaya wax walba horta waxay u baahan yihiin wax doodaha markaa adinku xataa samaynaysaan qoleygiina idaacadaha iyo tviyada waa aragtay iyadoon loo baahnayna mar waxa aad keenaysaan qof kasoo horjeesta qofkan aad waxaa keenaysaan qof kasoo horjeesta si ay u dheeli tiranto marka waxaan nagu soo waaya inta badan hablaha inaan kula kaftano maansada ama suugaanta waxaa keenaya in isu dheelitirnaan ay imaato oo iyaguna dhanka dumarka shacbiyad ka helaan iyaguna dhanka ragga marmar ay dhacdo raggii inay dumarka taageeraan dumarkii qaarna ay ragga taageeraan markaas shacbiyad baa la helayaa labada gees si suugaanta u socoto soomaalidu inta badan wax sheega suugaanta iyo heesay ku fahantaa moogtahay marka taas baa keenaysa maansooyinkaada aniga waxaan aad uga helay maanse gabar dhallinyaraad wadaagteen oo la yiraahdo qofkii aan kala tagnaay bal waxaan rabaa maansadaasi waxay u ekayd inaad adiga kasoo jawaabaysay
anaa hadlayay marka hore markii hore adaa hadlaya kadib bay ayadu soo jawaabtay waa tahay maansada bal adaa iba furay sababta aad ku bilowda maxay niyow waxaa jirta inta badan markii xiriir ka burburo wiil iyo gabar hasaawo wadaag ah waxaa dhacaya in la yidhaahdo haddii qaladka gabadhu yeelato dhallinyaradu inta badan waxay yidhaahdaan way icidlaysay qalad bay iga gashay lacag bay iga raacday kan bay ka dhacday laakiin weli ma arkin qof qiraaya wanaaggii qof ku lahayd oo sheegaya oo dhahaya qofkaas wuxuu ahaa qof wanaagsan marka si marka taa loo helo yaan anigu booskaa galay oon iri gabadha wanaaggeedii qiray marka gabadhan kale kasoo jawaabtay waa abwaanad ugbaad cabdinuur bulsho jecel baa la yidhaahdaa marka iyada jawaabteedii marka iyadaa la weydiinaya lakiin anigu wixii markii hore aan iri sababtii aan u irina sidaasay ahayd oo inaan gabar wanaaggeed qiray ahayd iyadii maansadiina waa diyaarsanta waa tahay laakiin xalaf su-aal baa iman karaysa oo dad fara badanna isweydiinayaan mar haddii aad dhallinyaro tahay jacaylkiina waktigii dhallinyarada hasaawaha ay galayeen ama xodxodashadii raggii dumarka aad ugu badnayd da-deedii aad ku jirto maansooyinkaadana ay badi jacayl in badan ka hadlaan waxaa la isweydiin karaa talow ameeba humaaga sheekadan ama maansadan ka sameeya ay dhab tahay oo booska uu qaadanayo uu leeyahay booskaas la baneeyaan rabaa inaan buuxiyo ay madax ku qabsasho tahay meel kale
horta waa laga yaabaa waa laga yaabaa way dhici kartaa laakiin maansadan si caadiya bay aniga markii hore ii qusaysay laakiin markii jawaabtu timaaday waxaad ku qasbanaanaysaa inaad adigu iska mataxiso ilaa waxay noqonaysaa in gabadhaasi gabadhii naftirkeeda ay noqonayso ee dadka u qaadan karaan bulshada markii la yidhahdo laakiin maansadan qoftii aan kala tagnay si caadiya bay aniga gabadh aan kala tagnay oo xilli xiriir aan wada qaadanay yaan si caadiya wanaaggeedii u qirayo wey gabadha kasoo jawaabtayna isla iyadii maaha laakiin waa gabar kaleoo koley sugaanyahana gabadhii kale u qarimaysa sidaasaan u gartay maansadu maxay leedahay marka maansadu waxay ku bilaabanaysaa qoftii aan kala tagnaay qurixi kagumay yarayn garasho qaniyaad lahayd weliba qiimaad mudnayd khiyaaliga waad nacbayd khayr doondoontaad ahayd qur-aankana waad jeclayd qanaacana waad lahayd qabiilkaagiiyo ciddana hadeerto ma qeexaye qolada faantaad ahayd kolley quwad baad lahayd qabiilada landheerayaasha ah aad yo aad quluub kuu nugul marnaba adaan qadaf kula kacayn qiirada cishqigaad in badan wadnaha qurqursii taqiin jawiga qurxisaad ahayd qalbigan kuu heelan baa ka quustay xiriiro kale dubaaq qalan baad intaa qowl iyo war ku soo wado qof caaqila baad ahayd quursiga waa diidanayd qabweynina maad aqoon qoys baad curadood ahayd qaynuunku hagaad lahayd qaayiyo milga baad lahayd wax quur badan baad lahayd masaakiin quudisiyo qof diirnaxa baad ahayd jirkana maad qaawinayn wuxuu yidhi qoton iyo dherer baad lahayd dadkaa kuu qiray hanaan markaad qosashaad wacnayd qalanjo dumar baad ahayd qushuuca rabaad jeclayd waanada kalemaad qubayn qorshaha aad leedahana adaan ka qalloocanayn qasdigu wuu kuu saxnaa adaanan ku qoor xirnayn ra'yiga qoom kale dhahaan hankaaguna qarashka iyo quud iyo maal kuma xirnayn adaa u qalmaayay samo aqoon qaasaad lahayd qaybaha murtidaad ogayd inay qarniyaal jirto adaa afqallooci baray suugaantii uu qurxiyay xitaa suugaantaad wax ka garanaysay waa qof dhaqanyaqaan oo maasooyinkii iyo suugaanta soomaalida waxay la yaqaana
wuxuu yidhi wanaag laga dhigay qofoo xijaab soo qaatay oo qamaar xiran baad ahayd waa wanaagiyo qofa qof ahaa wanaag laga dhigay qof oo xijaab soo qaatay oo qamaar xiran baad ahayd qodobka aad doonaysana qiilkiisaad heli ogayd khiyaanada maad aqoon heblaay qof jirtaad ahayd qisadan gaarkaad lahayd Ee, qof wanaagiyo dhan la siiyey malaha qaladka adaa lahaa soomaha in la qaato yow dadku inta badan taas bay qaladka igu saaraan laakiin eh, inaan wanaageeda qiro xitaa naftirkeedu waa wanaaga iyadan halay qiro marka halkaas a- meesha- meeshaan ku buuxsanayaa
waa tahay ee, maansooyin kale ayaad jacayl ka samaysay waxaan aadayaa maadaama tani ay maanse ahayd ee, wax jiifta ah waxaan rabaa maansooyinkii kale ee, oo aad samaysay weliba jacaylka la xiriiray inaan usii gudubno Een, waa mahadsan tahay waxaa jirta eh, gabay isaguna waxaa jira la yidhaahdo galileo Eh, gabaygaasi matalaad qaab wuxuu ku yimid isagu isi samarsiin iyo wuxuu ka hadlayaa een, sh- hasaawuhu hadduu yahay wax dumarku markay rabaan ay ka tegayaan oo ay iska quud raadsanayaan Een, ma- sababta ka dambaysa ama waxa macno ah ee ku jira in gabar saddex sano iyo afar sano la shukaansado Ee, macnaha ku jira muxuu yahay su-aashaas unbuu isweydiinaya ee, gabayga galileo Een, Ee, q- qisada marka waa uun isi samirsiin si ee, qofku inuu lama laab- filaana isaga Ah, iyo bilaabo in su-aal la iska weydiiyo waxa ku jira waxaa ku jira tuduc oranaya een, gabar inaad xodxodatood in badan daba gabluubnaato bal waxay gelaysiiyo waxay guda ninkaa sheega yani haddii eh, gabadhu ay iska tegi karto maxaa macno ku jira in eh, la iska shukaansado saddex sano afar sano waa su-aalo philosophically u dhalanaya mararka qaar ee, waxaad soomaalida moodaaba gabayadeeda dhalinyarada markaa fiirisa si falsafiya intay u fikiraan inay maaso keenaan arrimahaasi ama ama- ama ama gabyaan oo si uun maaso loo sameeyo maxay kula tahay in arrimahaas ku iman karaan Een, horta in laga fekero waxan oo la yidhaahdo xagee waxan iga xigaan oo maskax ahaan laga fekero jiilkan dambe anigu inay ku wanaagsan yihiin baan u arkaa oo waxaana ka dambeeya in qof walbaa tiisu haysato oo qofba si uga fekero tiisa oo qofkii suugaan ku cabirayo ku cabiro kii wax kale samaynayo riwaayado iyo ku cabirayo ku cabiro kii sawiro xitaa ku muujinaya qaar maad arag sawiro fikira iyo keenaya ha sawiro isagoo fikiraya iska qaadayo kadib eh, qaab usoo bandhigaya marka waxa weeye q- midba qof qofba waxbaa ku jirabaya waa tahay ee, maasadan galiliyo ee meerisyada ku jira haddii aan guda galno maxaa ka mid ah gabayga galileo eh, isagoo dhammaystiran baan bilaabaya wuxuu odhanayaa caannimo ku gaar iyo intuu gabaygu faan joogo ka gaabsaan lahaa oo ma rabin inaan gorfeeyaaye waxbaa igu gujinaye balangalabta feegaaro nin galiiliyo iyo ay naxdini goysay kadabkiisa oo gabari ay toogato ciil la gubanaya oon geeri iyo nolol ahayn geesna labadooda oo caashiq lagu guud furo waayey garabkiisii oo gasiinka aan saarin ilig jiifna gama siinin gabaahiir cidlana looga tegay gacalna aan haysan gudcur iyo mugdina jooga oo galac iftiin waayey oo godob tirsanayaan hayaan garrama caaw aan garama caawa gashaantimaha kacay inantii aan keli ka gaar yeelay inantaan gu'yaal badan darteed gooyey hadalkayga inantaan u geeraari jiray golo kastoon joogo oon garaarka adiga ka furi geliyey laabtayda oon guclaynta ugu jiray inaan guri ku soo hooyo gabayo xadhaxanta ah darteed taan galgalanayay taan haweenka uga go'ay iyada raaligelinteeda waxa guunyo u eebbahay saaray gacanteyda waxa guunyo u eebbahay saaray gacantayda taan gabaatigeedii kol hore gooni uga soocay gaariyaal afdheertaan lahaa si margacalkeeda oo inaan ka geynayo maal aan ku galay dhaarta dhiigga taan u geeyeen u shubay dhuuxa gororkiisa gabadhii iyada aawadeed gowrac la isaaray inantaan lahaa waanu go'i gooriya ayaanba garaafadu yartii ay darteed aniga ii gaartay haddii guri nin kale ay xilligan joogto gudihiisa oy gurbood u korisoy ilmiya gaban u huuwayso gabar inaad xodxodatood in badan dabagalluubnaato bal waxay gelaysiiyo waxay guda ninkaa sheega bal waxay gelaysiiyo waxay gudi ninka sheegay jawaabteedu gees aanay jirin axad ka goobaahi ka gungaari maayo runtii wuu gol marayaaye ninkaan gagi cidla ah jooginina waanu garanayne gantaalkii cishqigu ruuxa uu toogtay gani ciisa oo qoftuu lahaa guurso ay waran ku googoysay oo gaawin ciiddoo dhulka godod ka jeexaya oo gacan ilmadu ay martana goonka uga yaallo ciribgoon jacayl ma laha oo waa guurti hadalkeede qandhadiisa gaarkii ninkay saaqday gibilkiisa ayaa gobo ka faalayn kariyo shay xusuusgala shay xusuusgala kalgacaylkii inan yahay doraad aad la gubanaysay iyaduba la hadlayaa moogta aad iyo aad markaan markaan gabadhii baa lala hadlayaa wixii kale waxay ahayd xaggee aadeen baa laleeyahay waxa jacaylkii waxay ahayd jacaylkii iyo muusanowgii iyo xiisii wixii baa ka baxeen?
xaggee ka baxeen haa kalgacaylkiinan yahay doraad aad la gubanaysay xiisihii ku gaamuray qalbiga goohi iyo taahi ku dangaar hadduu kaa ahaa waa inoo godob eh durbayaa ku geeyo xaggaa kaaga gacan haaji ma ka gudubtay waagaad lahayd gabaya ii soo qor ma been buu go-aankii ahaa shalay ta aan gaarnay ma ka guuray laabtii anuu aangu ka hor joogay ma ka guuray laabtii anuu aangu ka hor joogay geedigas ayaa igu qasboo guure igu riixay gardarrada caddaanka ah qofkee gaar u yeelanaya ma anaa ku gaasiray miyaan xumo yar kuu geystay maxil guudka ii saaran baan jeerna gudan waayey nasiibkiyo maxay igu galeen calafku geestooda horta qaladka yaa galay innaga yaana kala geeyey gayaankaaga maanaan ahayn waa su-aal garah geeyaankaada maanaan ahayn waa su-aal gara yaana kala geeyaad leedahay haa bal inaga ma, ma- ma nasiibkan haysta ma anaa qalad galay oo ku gaasiray maxaa jira su-aashaad isweydiinaysaa gabaygu W- wa- waa tahay haddii malaha gabadhu ay eh, maaso soo tiri lahayd waxaan u malaynayaa wax badanay yana sheega lahayd dheh lahayd mari hebel baa saas yeeshay dharaar hebel baad ballantaa igu furtay Eh, waxay aan wacadkii baad iiga tagtay maalin Ama baan waxaad ar- la dabaxdaa ma- ma- maalin baan arkay xitaa adoo gabar eh, gashaanti kale la haasaaway Muslim.
luquslay wuxuun baa imaan lahaa soo ma Aad iyo aad.
laakiin soomaalidu waxay tirahdaa nin dhul ganay iyo nin keligii garamay labaduba ma gafaan marka hadda maasadii umaan haynaa ee, waa laga yaabaa inay gabadhuna maasiyahanta oo ay ay qudheeda soo gabayso Laakiin a- inkastoo aad hadda isgaranayn.
inkastoo hadda aad leedahay eh, mar weyn noqoto waaba la yeesha haa way marka qofka haddii la guursado maaragta inaad su-aalo un weydiiso wax sidee wax u dhaceen tiraahda maahane qalad baad gashay iyo waad ah, wa- wixii baad dhaantay iyo inaad kadaba tiraahdid marwe la qaba xataa soomaalinimada kuma wanaagsana xitaa moogta wax ay ku dhaanto in loo duceeyo waad mahadsan tahay ku mahadsanid waqtigaa qaadan la yidhaha un- ay- unbay mudan tahay laakiin mar marna xataa in su-aal la weydiiyo way mudan tahay waayo gabayga ku jirtaa inay su-aal weydiina moogta
waa tahay eh, waxaa la yidhi nin meeloo cadda meelo ka madow Eh, waxaan rabaa maansooyinkaada marka laga soo tago gardhigashada iyo laba dumar ahoo tago midna la yidhi qofkii aan kala tagnaay iyo galileo oo laba ah, labadaba hablaha la hadlaya oo jacayl ah Eh, maansooyinkaada kale haddii aan u imaano kuwan kaftanka ah maxaan ka sheegi karnaa Een, horta maansooyinka kaftanka oo jacburada ah ee, jacburku marna xarafraaca iyo waxaa in laga dego Ee, jacbur waa la yidhaahdaa sida caadiga ah Een, marna waa la yidhaahdaa ee, in isagoo maansadu ee, xaraf ku socoto qaafiyad leedahay in ee, wax kale laga hadlo ama si kale loo kaftamo labadaba waa loo dhigaa marka maansooyin iska kaftana way jiraan oo badan mar hadda kahor waxaa jirtay la yidhi waxaad ka hadashaa bal dooqaada midka toosan lama doonayo midka dadban ka hadal baa la yidhi moogta dooq dadbanay mid toos ah oo labada mid jira way jiraan dee waxaad dooqanaysaa marka caadiga lagu yidhaahdo ma- maxaad eh, rabi lahayd gaari sidaas ah gabar sidaa u qurxan taasi waa midda toosan moogta laakiin haddaad dhanka kale kasoo jeedi lahayd wax walba lid bay leeyihiin moogta dhanka kale haddaad kasoo jeedi lahayd u- ood wax fool xun rabi lahayd ama wax xun rabi lahayd maxaad ka dooqan lahayd waxaa xun xitaa waa in lagu yidhahdo moogta marmar laisweydiiyo marka waxaa idhi duniya waxaan u jecelahay orgi duuqay oo dhacay daabad waxaan u jecelahay mooto aan isdaarmayn daarna waxaan u jecelahay muduldumay dhammaantii dumar waxaan u jecelahay gabar daaman weynoo dhexdu duuban tahayoo digil yahay madowgiyo foolxuma daraaddeed la daalaa dhacayse allow yaa la dega meel qashin daadsan yahayoo dudun yaa la gala oo mukeyfiyo uga daaro duhurkii markay tahay yaa u keena dembaas hadday diidda deebtana yaa ka dila dul iyo hoos digir iyo basbaas iyo qaadkii shalay ta degay oo baarix loogu magac daray digsiyaa ku kariyo durbo kagu qaloomiyaan ku iri gabadhi
anihu maadaaba wax u reebtay inantaas w- dooqii baa qaldamay dooq dadban baa meeshan la doonaya somaha marka wax wixii kaleo dhan ba eh, xoolaha mi- neefka ka doonayso siduu u ekaanayo daarta markaa soo sheegto gabadhii markaad marayso dee gabdhuhu xitaa marmar bay waxay dhahan moogtahay eh, meesha inaga waad naga hiilisayo waad gabar baad aad si u bahdishay ama magaceeda ama muuqeeda moogtahay markaas maa idhi dhanka raggana waan ka hadlay baan ku idhi oo maxaa tiri taana gabar baan iska dhiga marka adaa adiga adigaa booskii gabadha istaaga oo ilaan cid kale soo jawaabaysa ma malaha jirto marka waxaa idhi ragga wiilkan caashiqi waa inuu curaaf yaha raaf Ha, dibicoona u eg yaha haye calooshuna lix baac tahay Haye.
gacmuhuna yihiin cilin cuni kara wax liqi kara camaacimaha arigii caloolayna dhaafayn culayskiyo miisaankana jawaan ciyada leegya yacni w- nin fool xun oo kuusan oo gaaban oo calool weyn oo gacmo yaryar aduu soo dhig oo wax kastana cunay
oo wax la ceebneen marka culayskii miisaankana jawaan ciida leega marka taasna gabdhahan ugu hilinayay dambe oo afarta eraya elf waa mahadsan tahay waan kaaga mahad celinayaa waqtigaada sida wanaagsan ee barnaamijka uga qayb qaadatay akhyaartay nala socotahay intaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii hibada iyo halabuurka abwaan xilf oo ah abwaan dhallinyaro ah oo ku sugan muqdisho ayaa marti igu ahaa anigoo cabdilcasiis barrowan waan idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
cabdicasiis barrow aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay iyo barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka oo uu noogu soo diyaariyey magaalada muqdisho markana waxa aad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waa kan cabduqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkeenii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mida horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa xalay la cayaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la cayaarayo haddii aan ku horeyno horyaalka siraaga ee dalka talyaanigana kulamo ka tirsan ayaa xalay la cayaaray iyadoo kooxda horyaalkaasi hogaaminaysa ay taako kala kulantay kooxda napoli ee kaalinta labaad kaga jirta kala horeynta horyaalka seeraaga kulankii xalay dhex maray labadan kooxood ayaana ahaa kulanka ugu adag toddobaadka labadan kooxood ayaa barbaro hal iyo hala isla dhaafi waayey kooxda napoli oo goolka la hormartayna waxa uu dhaliyey ciyaaryahankooda insenia kooxda inter milan waxaa usoo barbareeyey xidigooda doseco horyaalka seeraaga ayaa waxaa afari konton dhibic ku hogaaminaysa kooxda inter milan napoli oo kusoo xigto saddexii konton dhibic ayay haysataa kooxda ac milan oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxay urursadeen labii konton dhibic kooxda roseneri ee ac milan ayaa caawa haysata fursad ay dhinaca kale ugu rogi karaan hogaanka horyaalka seeraaga haddii ay ka badiyaan kooxda samdoriyana hal dhibic ay ku qaban doonaan kooxda ac milan ayaa sidoo kale kulamadii u dambeeyey u muuqatay mid qaab ciyaareedkeeda soo hagaajinaysa iyadoo oliver juruna uu muujinayo sida uu yahay weeraryahan ay isku hallayn karto kooxda ac milan kadib markii labadii ciyaarood ee lasoo dhaafay ee uu ka hortegay kooxaha inter milan iyo lazi uu kasoo dhaliyey ilaa iyo afar gool kulamada kale ee ka tirsan horyaalka seeraaga ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid a kii kooxda lazio ay saddex iyo eber uga badisay kooxda bolonya torino oo gurigeeda joogtana waxaa labiyo hal uga badisay kooxda venezia oo mid ka mid a ciyaartooydeeda uu calaamada casaanka ah ka qaatay kulamo kale oo ka tirsan horyaalka seeraaga ayaa caawa la ciyaaraya sabdoria iyo ac milan ayaa isku aadan ferona ayaa u martinaysa kooxda udaneza genowa waxaay ku aadan tahay kooxda salamitana impoli iyo kaliyari ayaa isku aadan sisolo iyo roma ayaa is arki doona halka kulanka ugu adag kulamada caawa dhacayana uu dhex marayo kooxaha atlanta iyo yuventus dhinaca iyo dalka sbeenna kulamo ka tirsan horyaalka laliga ayaa xalay la ciyaaray kooxda real madrid oo horyaalkaasi hogaaminaysana waxaay eberi eber ku kala baxeen kooxda kale ee villareal katis iyo saltaviga ayaa sidoo kale eber iyo eber ku kala baxay rayo volcano oo gurigeeda joogtana asusuna ayaa saddex iyo eber ku garaacday halka atlantic madrid ay afar iyo saddex ku garaacday kooxda kale ee getaf kulamo ka tirsan horyaalka laliga ayaa maanta la ciyaarayaa alves iyo valencia ayaa is arkaya real sociedad iyo garanada ayaa isku aadan levante iyo real batis ayaa is arki doona halka sbanyol ay caawa garoonkeeda kusoo dhoweyn doonto kooxda barcelona real mayorkana waxaay la ciyaari doontaa kooxda kale ee atlatico club dhinaca dalka ingiriiskana kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda manchester united oo ayadan uu xaalka ku xun yahay ay taako kala kulantay kooxda southampton united iyo southampton ayaana ku kala baxay barbaro hal iyo hal ah laakiin kooxda horyaalka hogaaminaysa ee manchester city ayaa xalay wacdaro dhigtay waxaana ay afar iyo eber uga badiyeen kooxda norwich city oo garoonkooda ay ku booqdeen kooxda everton waxa ay saddex iyo eber uga badisay kooxda leadis united baraton waxa ay labiyo eber uga badisay kooxda kale ee watford kulamo kale oo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa caawa la ciyaarayaa tottenham iyo wolfis ayaa isku aadan newcastle united waxa ay la ciyaari doontaa aston villa lester iyo westham ayaa is arki doona halka kooxda liverpool ay u martiyi doonto kooxda kale ee banley wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
waa tahay aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay cabduqaadir samakaab oo nala socodsiinayo xubintii ciyaaraha markanna waxaan soo qabanayaa cod ka baxsan fanaanka nimcaan hilaac iyo heeska milgo waa tahay codkaasi baxsan nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hilaac ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinaysa anigoo ah sahre cabdi axmed intaan mar kale kulmi doono dhammaanteen waxaan idin leenahay nabadgelyo